warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal qodobadan warka subaxnimo idankuga heyna waxaa ka mid ah madaxweynaha hungari oo dalka safar ah ku yimid shacabka dhadhaab oo lagu baaqay qaadashada kaarka codaynta soomaaliyana waxaan idiin haynaa odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho oo kulan ay yeesheen warmurtiyeed ka soo saaray kulan wacan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waa toban iyo toddobada bisha janwari sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinkuga heyna warka subaxnimo kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa dalkani kenya safar rasmi ah oo qaadanaya afar cisho kusoo gaaray madaxweynaha wadanka hungari jonas adha mas-uulkan oo ay wehelisa marwada koowaad ee dalkaasi ayaa waxaa go-aanka caalamiga ee diyaaradaha ee j k i a ee magaalada tan nairobi kusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani kenya rajal amamo iyo dhigeeda isgaarsiinta joy majiru madaxweyneah adha ayaa la filayaa in uu wadahadallo labageesood ah la yeesha dhigiisa kenya uhuru kenyatta hogaamiyaha waa hogaamiyaha dalka iyo marwada koowaad margaret kenyatta ayaa martidan maanta ku qaabili doona madaxtooyada wadanka looga arimiyey state house kenya iyo hungari ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir wanaagsan oo taariikhi ah kaasoo soo bilowday sanadkii kunsagaalboqolixdaniyoafartii xilligaas oo ay hungari safaarad ka furatay magaalada tan nairobi iyadoo maanta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i e b c uu bilaabaya wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa waxaa baaq arrinkan ku aadan loo diray dadweynaha ku nool deegaan baarlamaaneedka dhadhaaba ee ismaamulka gaarisa ibraahim xasan raage oo ka mid ah siyaasiyiinta dhadhaaba ayaa shacabka ku booriyey in ay ka faa'iidaystaan fursaddan si ay uga qayb qaataan doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkan
inay bilaabatay oo maarata i b c aan maarata mar labaad fursad ugu siisay dadkii aad baan ugu mahad celinaya i b c in macnaha fursaddan iyo markii labaad soo noqotay lowlaa ay abaaro ay jireen oo maarata dad badan oo kuura haastay ay goosan waayeen maarata kuuraha haddana inkastoo sida legdheer ay abaaro ka jiro laakiin fursaddan way ka fiican tahay waana muddo gaaban waxay bilaabmaysaa toddobiyo tobanka january waxay ku egtahay lixda february marka waxaan shacabka ugu baaqayaa waa fursaddii maaragtay ugu dambeysay oo dadkii aan beri hore goosanin ama kuuro aan goosanin oo ajaliya abaar u goosan waayo oo fursaddi waayey iyo dad waxaa jiro kabaandho qaatay intii lasoo dhaafay maaragtay faceka koowaad marka waxaan ku baraarujinayaa dadka dhammaan inay maarata ka goostaan fursaddan oo ah ay ka duwanta doorashada hore woodhka aniga taagana dhamaajaley waxaan laga codayn jiray lix tuulo hadda laakiin waxaa la geeya kuuraha meelo badan nin kasta macnaha meeshuu joogo sanduuqiisa u maanayaa inay macnaha sida maaragtay ay uga faa'iidaysan lahaayeen arrintaas iyada lagu dadaalo mar labaad shacabku sheegayaa waa fursad mar kasta la helo shantii sanaba hal mar sidaan la soconno laba doorashaan soo dhaafnay devolutionkii intii macnaha imaatay waxaan leeyahay waa fursaddii aa maaragtay aada ku dooran laheedeen hogaamiyaha inaga aad rabtiin markii la gaaro insha allah bisha sagaalaad waxaan leeyahay waxa maaragtay fursadda qofka lagu bedelo oo qofka wanaagsan lagu bedelo waa kuura kuura hadda haasanin waxaa waaye qofkaa ma bedeli kartid ama qofkaa rabta ma codayn kartid marka waxaan leeyahay shacabka codka inagaa iska leh ha laga faa'iidaysto si maasife ha loo soo baxo annagana insha allahu dadka maaragtay meelaha ay kuuraha iyo sanduuqa la geeyo waan la qaybsanaynaa social mediaga iyo gurubyadaan kula qaybsanaynaa waxayna bilaabanaysaa maalinka isniinta insha allah wuxuuna ku egyahay lixda february waa muddo labaatan iyo kow beriye waa saddex saddex cusbuuc marka waxaan leeyahay dhammaan garissa county dadabso county qaas ahaan wodkeyga damajale wod waa wodka ugu weyn maarata waxaan rabnaa inaan tirada aan maaragtay aad baana ugu mahad celinayaa kuurihii ber hore la gooyey waxaa u horeysay dhamaajaaley wixii bedele iyo wixii cusubo garissa county aad bay maarata u mahadsan yihiin shacabka dhamaajaaley haddana waxaan leeyahay fursadda inta kale soo socoto insha allah waan ka faa'iidaysano
diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa laga fulin doonaa dhammaan deegaanada hoose ee ismaamulada kenya oo gaaraya kun afar boqol iyo konton i b c ayaa shaacisay in diiwaangelinta ay soconaysay ilaa iyo lixda bisha labaad ee sanadkan guddiga ayaa cid kasta oonan ka faa'iideysan diiwaangelintii sanadkii hore ka codsaday in ay usoo baxdo sidii ay iskugu diiwaangelin lahayd ka qayb qaadashada doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan waxaa sidoo kale fursad la siinayaa qofkii doonayay inuu saxa macluumaadka lagu diiwaangeliyay haddii uu qalad dhacay cid kasta oo doonaysa in ay bedelato goobta codbixinta ayaa sidoo kale loo adeegayaa sida laga soo xigtay guddiga doorashooyinka i e b c i e b c oo sanadkii hore cabasho ka muujisay dhaqaalayari ayaa xilligaasi sheegtay inaysan kordhin doonin muddada barnaamijka diiwaangelinta hase ahaatee markii ay miisaaniyadda ka heshay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta qaranka ayay bilowday maanta amaba maanta gudagelaysa wejiga labaad ee diiwaangelinta oo sidoo kale laga sameyn doono khurbaha
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
odayaasha dhaqanka ah ee magaalada muqdisho iyo qabanqaabayaashii banaanbax la qorsheeyey inuu muqdisho ka dhaco maalinkii khamiista aynu kasoo gudubnay ayaa shalay kulan yeeshay waxay mar hore sheegeen in kulankaasi looga arrinsanayo sidii uu u qabsoomi lahaa banaanbaxa iyagoo intaasi ku daray in ay warmurtiyeed soo saari doonaan kulanka kadib afhayeenka guddiga qabanqaabada banaanbaxa yuusuf xasan ayaa faahfaahiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay ah shakhsiyaadkii kasoo qaybgalay iyo weliba waxyaabihii la isku afgartay
soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa aan u faahfaahinno ama aan u sharaxno shirkii farsamada ee ku saabsanaa isu soo bixii horey loo cilaamiyey ee taagnaa ee labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ba-aandhaho ayaa sida aada la socotaan waxaana isu yimid golaha bulshada banaadir iyo guddiga qabanqaabada oo dhinac ah iyo duubabka dhaqanka ee gobolka banaadir guud ahaan qaybahooda kala gedisan waxay ahayd maalin dheer runtii oo aad maaragtay looga wada hadlay ajeen sidii laga yeeli lahaa ee isu soo baxaasi si weyn ayaa la isula gorfeeyey golaha bulshada banaadir oo iyo guddiga qabanqaabada oo banaanbaxan abaabulayey runtii waxay aada u tixgeliyeen codsiyadii kala duwanaa iyo lexjecladii haysay ee odayaasha dhaqanka gobolka banaadir haysay ee iyagoo runtii tixgelinayey ama soo jeedinayey duruufo dhinacyo badan taabanayey oo la wada dareemayey golaha bulshada banaadir iyo guddiga qabanqaabada arrintaas way tixgeliyeen wada hadal dheer iyo isla gorfeyn dheer kadib waxaan isku afgarannay saddex qodob qodobka koowaad waxaa la isla qiray in banaanbuxu uu yahay xuquuq dastuuri ah ee qodobka labaatanaad ee dastuurka uu u banaynayo muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu banaanbixi karo tanaasul iyo gorgortanna aan qodobkaasi laga geli karin waa la isku afgartay isla qodobkaas koowaad waxaan isku afgarannay in banaanbixii aan dib u dhigno ilaa muddada ay doorashadu socoto sida aada la socotiin doorashadan waxaa la qorsheeyey in shan iyo labaatanka bisha february ay soo gabagabowdo guud ahaan dalka maadaama marka dalku uu u dareeray doorasho sida muuqata maamul goboleedyadana ay maaragtay ay kuraas badan ay soo shaacinayaan in banaanbaxu dib loo dhigo inta ay doorashadu socoto waxaana lagu heshiiyey in banaanbax ballaaran oo doorashadeenna aan ku ilaashanayno iyo guud ahaan sida ay nagu qabsoontaba siddeed iyo labaatanka bisha february dadka magaalada muqdisho isugu soo bixi doonaan kaasoo noqon doona runtii banaanbax nabadeed oo aan ugu dabaaldegayno doorashada iyo jihada doorashada dalkeena aan rajaynayno inuu aado haddii ee midmo qodobka labaad waxaan kaloo isku afgarannay annaga iyo odayaasha dhaqanka qaybahooda kala gedisan in muddadaa ay doorashadu socoto oy dalku ka socoto magaalada muqdisho ama gobolka banaadir aan laga qaban karin banaanbax ay soo abaabulaan muxaafad iyo mucaarad midna qodobkaasna waan isku afgarannay qodobka saddexaad waa mahadcelin waxaan u mahadcelin waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinaynaa odayaasheena dhaqanka oo runtii lagula dhigay qodob aan xaq u lahayn oo dastuuri ah iyagoo ma aragtay duruufo badan tixgeliyey annagana waan ka aqbalnay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isbitaalka ku booqday afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo oo ku dhaawacmay qarax shalay lala beegsaday ra-iisul wasaaraha ayaa la sheekaystay macalimo oo xaaladiisa ay soo hagaagaysa waxa uuna eebba uga bariyay caafimaad deg dega dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay dhakhaatiirta daweyneysa afhayeenka xukuumadda kuwaasoo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagaysa afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa dhowr jeer oo- dhowr jeer oo horey ka badbaaday qaraxyo lala beegsaday goobo uu ku sugnaa balse qaraxan uu ahaa mid isaga si toos ah loola beegsaday sida wararku ay sheegayeen hay-adda gargaarka bili-aadanimo ee oxfam ayaa soo saartay warbixin tilmaamaysa in cudurka covid nteen uu sii ballaariyey farqiga u dhexeeya maalqabeenada iyo masaakiinta waxaa warbixinta ku cad in intii cudurka covid nteen uu jiray ay laba jibaar noqotay hantida tobanka qof ee- tobanka qof ee ugu taajirsan dunida waxaa isku celcelis ahaan dhanka kale maalin kasta cudurka u dhinto labaatan iyo kow kun iyo saddex boqol oo qof sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ee oxfam international